faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roniwarka hameen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha aqalka sare oo kulamo ka wada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose soomaaliya oo kaalinta labaada ka gashay dalalka afrika ee argagixisadu ku xoogan yihiin taliyaasha amison ee soomaaliya oo taageero dalbaday isqaabqabsi maamul oo ka tagan gobolka gado saldhigga ugu weyna ciidanka booliska maamulka galmudug oo la dhisayo garyaqaanka guud ee maamulka puntland oo war ka soo saaray khilaafka gaas iyo camey cutubyo ka tirsana booliska soomaaliyeed oo tababaro loo soo xiray qaraxyo lagu qabtay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya muwaadin soomaali ah oo lagu xiray jasiiradda maalta taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliya indha qarshe oo sheegay in howlgalka ka dhanka ah al-shabaab uusan u joogsan doonin dilalka ka dhanka ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay hub iyo waxyaabaha qarxa akhbaaraadka caalamka warka hameen caawa ee aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn meelaha loo dalxiis tago ee magaalada baariis oo cabsi darteeda loo xirayo iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo nufeerta u magacaabaya danjiraha qaramada midoobay intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadado goordhow u diyaargarooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeennimo jimcaha sabdina ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha labiyo tobnaad disembar sanadka labada kun toban iyo sideedda qodobadaas iyo qodobo kale caaway waxaa noola diyaara xasan axmed maxamed mahadsaned cumar bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka aad maqasheen oo faahfaahsana aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu kulamo isdabajuwa ka wadaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xalay waxauu kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland iyo bulshada qeybiyada kala duwan ee ku sugan magaalada kismaayo ee jubbada hoose inta badan kulankaas ayaa waxaa looga hadlayay sida loo dhammayn lahaa khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka wafdiga gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xubnaha ka tirsan labada gole isagoo kala hadlay sida loo soo afshar lahaa khilaafka ka dhexaloosan dowladda federaalk iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu dadaal uu ku bixinayaa sida loo dhammayn lahaa muran siyaasaedka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya maamulka jubbaland ayaa ahaa maamulkii ugu horreeyay eebeniya hadalkii dhowaan ka soo baxay guddi loo xil saaray xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxayna sheegeen in aqalka sare ee soomaaliya uusan daacad ka ahayn inuu soo afjaro xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya soomaaliya ayaa kaalinta labaad ka gashay dalalka afrika ee argixisada ay ku xooga badan yihiin soomaaliya ayaa waxay kaalinta labaad ay ka gashay dalalka argixisadu ay ku xooga badan yihiin qaaradda afrika sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah ay soo saartay maacadka nabadda iyo dhaqaalaha ee fadhigus yahay dalka australia dalka nigeria ayaa kaalinta saddexaad waxa uu ka galay boqol soddon iyo sideed wadan oo qiimeyn lagu sameeyey awoodda argixisada ee ka jirta wuxuuna ugu horeeya dalka qaaradda afrika ee argixisadu ay ku howlgalaan adduunyada oo dhan waxaa ugu horeeya ciraaq iyo afghanistan soomaaliya waxay hoos uga dhacday dalal badan oo ay ugu horreeyey liiska qiimeynta awoodda argixisada ururka boko xaram ee nigeria ka dagaalama iyo ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama ayaa ka mid noqday afarta urur ee dhimashada ugu badan geysta tobanka wadan ee argixisada ay ku xooga badan yihiin qaaradda afrika ayaa waxa ay kala yihiin nigeria soomaaliya ejibti congo libiya south sudan cameron sudan iyo kenya taliyaasha ciidamada midooda afrika ee amasom oo maalmahan shir uga socday magaalada adisababa ee dalka etoobiya ayaa caalamka waxay ka dalbadeen taageero kadib kulan ay magaalada adisababa ee dalka etoobiya ay ku yeesheen taliyaasha ciidamada midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ayaa waxaay ku baaqeen in la kordhiyo taageerada la siiyo ciidamada midooda afrika ee amisom taliyaashan ayaa waxay sheegeen inay muhiim ay tahay in la caawiyo dhanka qalabka iyo maaliyadda si ay u xoojiyaan shaqooyinka ay ka hayaan dalka si loo fududeeyo qorshaha kabixitaanka midooda afrika ee amisom sidoo kale taliyaasha ayaa waxay sheegeen in lagamarmaan ay tahay in la helo qalab badan si loo kordhiyo tababarada la siiyo ciidamada booliska soomaaliya taliyaasha ciidamada midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ee kale ah jabuuti kenya etoobiya burundi nigeria uganda sierra leon iyo sambiya ayaa xusay in waajib ay tahay in taageero dheerada ah la siiyo ciidamada dowladda haddii arrintaasi aysan dhicinna inaysan macquul ahayn kabixitaanka ciidamada midooda afrika ee amisom ee in ka badan toban sana ku sugan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ka howlgala gobolada dalka soomaaliya dagaalna kula jira xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya isqababsi siyaasadeed ayaa wuxuu ka taagan yahay degmooyinka gobolka gedo korneel aadan axmed rifle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xooga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in xilligan uu khilaaf uu ka dhex taagan yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa degmooyinka gobolka gedo maamulada khilaafka uu ka dhexaloosan yahay ayaa wuxuu ku sheegay inay ka mid yihiin degmooyinka garbaharey baardheere beled xaawo ee gobolka gedo isagoo sheegay in arrintaasi ay dhibaato badan ku tahay shacabka ku dhaqan goobahaasi sidoo kale waxau tilmaamay in caqabado badan ay kala kulmaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka gedo isagoo tilmaamay in dhibaatooyinkaasi ay kaga imaanayaan ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab sida uu hadalka u dhigay hadalka korneelka ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayeen in khilaaf la sheegay in isqabsi maamul uu ka soo cusboonaaday maamulada ka arrimiya degmooyinka gobolka gedo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa raadiyo cadaado efmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxauu sheegay in dhowaan la dhisi doono sallagyada ugu waaweyn booliska maamulka galmuduga waxaa warkaas soo koobaya libaan cabdi ciise madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaafa ayaa kulamo saacado badan qaatay la yeeshay saraakiisha ciidamada galmudug iyo wasiirada amniga ee maamulkaasi waxaa isla soo hadal qaadeen intuu kulanku socday amniga guud ee deegaanada galmudug iyo sidii deegaano ka tirsan gobolka mudug looga saari lahaa al-shabaab amnigu waa waxa wax kasta ugu horeeya hadda ka bacdina sida wasiirku uu sheegay xarun boolis oo lagu soo hirto oo la isugu yimaado oo warka lagu kala qaato oo subax walba raboorta matinaale laga diro ayaan ka rajeynaynaa in la dhiso insha allahu tacaala aada iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay ciidanka booliska oo maanta jira ma yara kun iyo dhowr boqoloo neemnago haysana inaan maaragtay iska kala maaragtay habacno looma baha waxaan rabnaa in marada ka jafarno ciidda istaagno dadka ay uqoqdo dadka waa dad runtii fiican dhinacna soo bahaloobayo sidii shbiliinkii loogu soo celiya ayaadu aadta laakiin aniga waxaan aaminsana inaad shbiliinkii usoo bari karto soo fariisan karto cadowga inay iska ilaaliyaan bari karto magaalooyinka arrinta cadowga waxaa loo baahan yahay in la wacyigeliyo dowlayaasha degmooyinka hooyooyinka dhalinyarada kulligood in lagu wacyigeliyo si nimanka loo wada ilaalina amnigu waa wax
kulanka uu madaxweyne xaaf la qaatay saraakiisha ciidamada galmudug iyo wasiirada amniga ee maamulkaasi ayaa ku soo aadan xilli uu maamulka galmudug uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan al-shabaab iyadoo ay xusud mudan tahay in al-shabaab ay gacanta ku haystaan qaybo ka mid ah gobolka mudug deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud umaasan yahay liibaan cabdi ciise warbixinta warkaas oo koobayay warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan gariiqaanka guud ee maamulka puntland ayaa war ka soo saara khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamulka puntland maxamed yuusuf maxamed gariiqaanka guud ee maamulka puntland ayaa caddeeyey in madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland uusan awood u lahayn magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka iyo asixinta baarlamaanka cusub ee maamulka puntland warka ka soo baxay xafiiska gariiqaanka guud ee maamulka puntland ee laga tixraacay dastuurka maamulka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha puntland uu leeyahay awoodda magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka isagoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenkiisa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe iyo guud ahaan maamulka puntland ka taagnaa khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taasoo salka ku haysa magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka iyo asixinta baarlamaanka cusub ee maamulka puntland cutubyo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa waxaa tababar lagu soo xiray magaalada jabuuti ee dalka jabuuti taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareegaas bashiir cabdi maxamed oo safar shaqo ku jooga dalka jabuuti ayaa tababar ugu soo xiray dalkaasi oo cutubyo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed tababarkan oo soconaya muddo saddex bil ah ayay ciidamada waxay ku qaadanayeen dugsiga tababarka booliska ee dalka jabuuti ee edis faarax xabane iyagoo ku baranaya cashiro ay ka mid yihiin sugidda amniga baarista faldambeeyada iyo kahortaga rabshadaha xafladda lagu soo xiraya tababarkaas ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha dalka jabuuti wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka taliyaha ciidamada difaaca dalka jabuuti jenaraal sakariye sheekh ibraahim taliyaha ciidanka booliska dalka jabuuti kornel cabdulaahi cabdi faarax iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidamada booliska soomaaliya sareegaas bashiir cabdi maxamed ayaa ammaan ballaaran u jeediyey taliyaha ciidamada booliska dalka jabuuti kornel cabdulaahi cabdi faarax taliyaha ciidamada difaaca dalka jabuuti iyo madaxa halkaasi isagoo uga mahadceliyey doorka walaaltinimo ay ka qaateen soo celinta tayada ciidamada booliska iyo soo kaabashada qaranimada ummadda soomaaliyeed wuxuu sidoo kale ammaan u jeediyey taliyuhu ciidamada booliska soomaaliya ee tababarkan ku qaatay jabuuti isagoo kula daarmay inay si xilkasnimo leh u gutaan waajibaadkooda qaran ee ka saaran dalkooda iyo dadkooda dowladda jabuuti ee aan walaalaha nahay ayaa door muhiim ah kaga jirta tababarada iyo dib usoo kabashada ciidamada booliska soomaaliya iyadoo sidoo kale kaalin firfircoon ah ka qaata xoojinta qaranka soomaaliyeed iyo dhismaha hay-adaha dowliga ah qaraxyo waaweyn ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jegjega ee xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya maamulka dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen qaraxyo la doonayay in lagu xasuuqo shacabka ku nool magaalada jegjegay xarunta dowladdeegaanka soomaalida qaraxyadan ayaa u badnaa miinooyin waxaana la doonayay in lagu weeraro xarumo ku yaala magaalada jegjega sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladdeegaanka soomaalida magaalada jegjega madaxda booliska dowladdeegaanka soomaalida etoobiya maxamed xasan ayaa sheegay in qaraxyadan ay soo abaabuleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne cabdi maxamed cumar oo taladaas si xoog leh looga tuuray wuxuu sheegay inay gacanta ay ku hayaan xubno lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen qaxyadaasi islamarkaana dhowaan maxkamad lasoo taagi doono waxaa la diyaariyey oo la qorsheeyey fal la doonayey laga fuliyey gaar ahaan magaalada jijig laga fuliyey la diyaariyey la qorsheeyey falkaasoo uu hogaaminayey ninka magaciisa la yidhaahdo axmed mahad colow axmed ilkacse ninka la yidhaahdo falkaasuu hogaaminayey run ahaantii falkaas waxaa la rabay in meelaha bulshada ay ku badan tahay la qarxiyo oo bulshada lagu dhibaateeyo si loo yidhaahdo maanta deegaanka nabadgelyadaraha ka jirta si loo yidhahdo run ahaantii annagoo iskaashanayna hay-adaha amniga gaar ahaan qaybaha kala duwan ee booliska iyo shacabka oo iskaashanaya runtii arrintaa waa laga hortegay waa la kashifay waa la fashiliyay arrinkaas run ahaantii si fiican baa loo fashiliyey qorshuhu u ahaa qorshe ballaaran oo lasoo abaabulay lacag badan lagu fangareynayey runaantii waxaa la diyaariyay marka hore fayska horeysa in lagu bixiyo qaraxa laba boqol oo kun marka hore in la bixiyo xubno lasoo diyaariyay baa jiray oo la doonayay qaraxyada inay fuliyaan marka hore in laba boqol oo kun la siiyo wiilasha markay qaraxa fulinayaan kadibna iyo lacag koo malaayiina ayaa loogu ballan qaaday wiilasha qaraxyada inay fuliyaan aana ka dambeeyey hadaagii xukuumaddii hore oo shalay deegaanka burbursay goobaha la rabay in la qarxiyo waxay ahayd runaantii meelahay ku badan yihiin jaamacadaha oo kale siba iskuullada jaamacadaha meelaha maamullada hayrka iyo meelaha kaloo badan gadaal baan kasoo sheegi doonaa baaritaanka markaa dhammaystiro taas oo la rabay in khalkhal ummadda lagu geliyo madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cagjar ayaa dhowaan shaaciyey in xubno ka tirsan maamulkii hore ay qaraxyo ka soo abaabulayaan maamulada puntland jubbaland iyo puntland waa diin soomaaliyeed oo la sheegan ku xiran yihiin jasiiradda maalta waadankan oo lagu magacaabo cismaan cumar cabdikariin oo labaatan laba sana jir ah ayaa waxaa la sheegay inuu ka qayb ahaa dhalinyaro ajaanib ahaa oo loo haysto inay bishii hore jir dileen nin kale oo aan la shaacin dalka uu kasoo jeedo marayaasha booliska dalka maanta ayaa waxay sheegeen in ninka soomaaliga ahaa ay ka dhigteen bartilmaameed kadib markii la sheegay inuu ku lug lahaa dagaalkii bishii nofeembar ka dhacay magaalada santujaaniya ee dalka maalta booliska waxay sheegeen in ninka soomaaliga ahaa uu jiro dhalinyaro shisheeye ay si wadajira u garaaceen dhibane iyaga oo ku feeray dhagaxaan cismaan cumar cabdikariin oo aan wax ciwaan aan ku lahayn jasiiradda maalta ayaa wuxuu sheegay inaan shalay la horgeeyey maxkamad wuxuuna beeniyey inuu ku lug lahaa faldambeedka lagu soo oogay dhinaca kale garsoorka maxkamadda oo lagu magacaabo tareenka legend ayaa wuxuu amar ku bixiyey in eesanaha la sii hayo xabsiga maadaama uusan lahayn ciwaan degan oo lagu hagaagi karo laguna sii dayn karin damiin taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo sheegay in saraakiishii dhowaan la dilay aysan u joogsan doonin dagaalka ay kula jiraan ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas daahir aadan cilmi indhaqash ayaa tacsi u diray dhammaan qoysaska iyo shacabka soomaaliyeed ay ka geeriyodaan jenaraal cumar dheere oo ahaa taliyaha qeybta abriil iyo abaanduulaha qeybta abriil ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdi cali jamaame kuwaas oo ku dhintay qarax miina oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kaygaba waxaan tiyanayada la qaybsanayaan qoyska ehlada iyo shacabka soomaaliyeed ay ka shahiideen taliyaha qeyb abril jenaraal cumar aadan xasan oo la yaqaana cumar dheere iyo amaanduulihiisi marxuum jenaraal cabdi cali jamaame iyo geesayaashii kale ee ku shahiiday ayuu yidhi jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe labada jenaraal iyo askartii kale ku dhintay qaraxaasi waxay waqtigooda iyo naftooda u horeen difaaca dalkooda waxayna dadaal badan ay geliyeen sidii soomaaliya looga saari lahaa al-shabaab ayuu raaciyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa sheegay in geerida saraakiishaani aysan niyad jebin doonin ciidamada xoogga dalka isagoo tilmaamay mar walba in ciidamada xoogga dalka ay sii wada doonaan howlgallada dalka looga saarayo al-shabaaba dhanka kale taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas cabdiweli jaamac xuseen gorod iyo dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa shacabka soomaaliyeed iyo ehlada ay ka shahiideen saraakiishaas iyo askarta kaga tacsiyey saraakiishii lagu weeraray deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose warka habeenimo raadiyo hadaado ayaa dhagaysanaysaan ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo gacanta ku dhigay hub iyo waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa tacsi u diray dhammaan qoysaska iyo shacabka soomaaliyeed ay ka geeriyodaan jenaraal cumar dheere oo ahaa taliyaha qeybta abriil iyo abaanduulaha qeybta abriil ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdi cali jamaame kuwaas oo ku dhintay qarax miina oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kaygaba waxaan tiyanayada la qaybsanayaan qoyska ehlada iyo shacabka soomaaliyeed ay ka shahiideen taliyaha qeybta abriil jenaraal cumar aadan xasan oo la yaqaana cumar dheere iyo amaanduulihiisi marxuum jenaraal cabdi cali jamaame iyo geesayaashii kale ee ku shahiiday ayuu yidhi jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe labada jenaraal iyo askartii kale ku dhintay qaraxaasi waxay waqtigooda iyo naftooda u horeen difaaca dalkooda waxayna dadaal badan ay geliyeen sidii soomaaliya looga saari lahaa al-shabaab ayuu raaciyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa sheegay in geerida saraakiishaani aysan niyad jebin doonin ciidamada xoogga dalka isagoo tilmaamay mar walba in ciidamada xoogga dalka ay sii wada doonaan howlgallada dalka looga saarayo al-shabaaba dhanka kale taliyihii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas cabdiweli jaamac xuseen gorod iyo dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa shacabka soomaaliyeed iyo ehlada ay ka shahiideen saraakiishaas iyo askarta kaga tacsiyey saraakiishii lagu weeraray deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hacdaado goorna waxaad dhagaysan doontaan akhbaarka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaan akhbaarka caalamka meelaha loo dalxiis tago ee magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa waxaa la sheegay in cabsi daraaddeed dhowaan loo xiri doono goobaha loo dalxiis taga ee ku yaala magaalada baariis ee caasimadda waddanka faransiiska ayaa la xirayaa wixii ka dambeeya sabdida xilli ay taagan tahay cabsi dheer oo ku saabsan rabshado ka dhalan kara mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo ee fanaanada jaallada la baxay faransiiska oo dhan siddeetan sagaal kun oo ciidan boolis ah watana gobolada gaashaaban ayaa la howlgeli doonaa meelaha ciidanka ugu badan la gey doonana waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah sida uu ku dhawaaqay edrom falim booliska ayaa ku booriyey dukaamada qaar iyo magaalooyinka in la xiro sidoo kale waxaa albaabada loo laabi doonaa madaxafyo dhowra magaalada baariis waxay martigelisay mudaharaadyadii ugu xumaa sabdidii la soo dhaafaya iyo ugu dambeyn madaxweyne donald trump oona kori u magacaaba doonaa danjiraha qaramada midoobay ee maraykanka madaxweyne donald trump ayaa maanta xafiyeenka waxda arrimaha dibadda nokoejan u magacaabi doono inay noqoto danjiraha maraykanka qaramada midoobay sida ay weriyeen wakaalada wararka ee wadanka maraykanka heather wetton ayaa timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii muddo ay kasoo shaqaysay tv-ga fox news oo ay ka ahayd waraaqriyo iyo wartabiye iyadoo diiradda saari jirtay xasaradaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah sida ku cad bogga taariikhdeeda ka hor fox nojin ayaa kasoo shaqaysay tv-ga a b c newsa haddii loo magacaabo oo ay aqbasho waxay wajihi doontaa su-aalo adag marka ay marto dhegeysi aqalka senataraha ee lagu xaqiijinaya magacaabisteeda sabab la xiriira khibrola-aanta dhinaca dulmaasiyinta ama go-aan siyaasad gaarista waxaa lagu sheegay in aad ugu dhowdahay aqalka cad iyo xogyaha arrimaha dibadda meeg babenyo oo marar badan ay la safatay guud ahaan iyo gab ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka habeen oo caawa si toosa aan kaga imaanaya raadiyo cadaado warkeena habeen waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure axmed cumar axmed raac cumar saxiife ayaa farsamaynayay xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayey tan intaan warkaana warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu